ku wuxuu ka dhacay shalay qaramada midoobey ee geneva xafiiskooda waxaana soo qaban qaabiyey xafiiska xiriirka arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobey oo uu madax ka yahay mudane obrian oo isaga uu shirka runta xiriirinayay waxaa sidoo kale oo khubaro ahaan noogu yimid oo warbixin la siinahayay qoladan u n d p da iyo a u da iyo care international iyo qolyo kaloo badan waxaa kaloo kasoo qeyb qaatay dowladaha dhibaatadu ay gaartay oo dabcan soomaaliya ay kamid tahay oo abaaruhu ay dhib u keeneen ay kamid tahay ethiopia ay kamid tahay sudan iyo namibia africa haddii la fiiriyo dowlado kale oo oo iyaguna dhibaatadu sidooda kale usoo gaartayna waa jirtaa sida el salvador iyo haiti iyo guatemala iyo qolyahaasoo dhanna waa jirtaa waxaanu la soconnaa in dhibaatadan dhacday ay ka timid cimilada adduunka oo isbedeshay awgeed baa runtii waxay keentay dhibaatadan xooga u weyn ha ahaato abaaro ha ahaato roobab xad dhaaf ah oo fatahaad iyo dhibaatooyin keena ha ahaato duufaano oo oo mashaakilo badan iyaguna keena marka asaaskooda waa cimiladoo isbedeshay shirka waxaa kaloo kasoo qeyb qaatay dadka deeqbixiyayaasha ah oo ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska jaban jermalka sweden canada china iyo kuwo kaloo badan iyo waxaa kaloo kasoo qeybtay hay-adaha qaramada midoobe iyaguna oo takhasus ku ah dhinacyo badan ee taabanhaya mawduucan aanu ka hadlaynin arrinta soomaaliya si gaara ma looga hadlay oo ma ku jirta ajandaha shirka arrinta soomaaliya waxay ku guda jirtay dadka dhibaatooyinka gaaray bay ka mid ahayd wax si gooniya iyada keligeed focus loo saaray ama gooni looga hadlay ma ay jirin laakiin waxaan ka mid ahayn dadka dhibaatooyinka gaaray oo dowladihii deeqbixiyayaashii iyo qaramada midoobeba ay qiratay in maxay ahayto dadkaa ay u baahan yihiin gacan in la siiyo halkaa anaa khudbad ka jeediyey oo runtii si gaara arrimaha soomaaliya uga hadlay dhibaatooyinkana soo gaaray gobolada ay gaareen waxyaalaha aanu tabanayno oonu u baahannahay in nalala soo gargaaro oo aanan rabin inay dhacdo sidii sanadkii hore oo dhibaatooyinka weyn ay nagu dhaceen in markii wixii aynu isku baaba'no dabadeedna loo soo kaco in laga hortago dabcan waa nagu bilaabatay dhibaatada iyo abaaraha laakiin haddana inna loo soo degdego baa halkaa ka jeediyey runtiina waa loo riyaaqay waxaa jira saddex iyo labaatan hay-adood oo iyagu ku baaqay in gurmad deg dega lala gaaro waddamada ay abaarta iyo alnino ay saameeyeen marka bal arrintaas si faahfaahin naga sii ha way jiraan hay-ado badanaa jira runtii oo degdeg muxuu ahayta in la gaarsiiyo waxaana meesha aada looga dhawaaqjiyey inay muhim tahay horta kow dowladaha ay arrimuhu ay saameeyeen laftoodu inay isxilqaamaan oo iyagu dhexdooda ama dadkooda ama dowladooda lafteeda ay dadkii ay maaragtay wax la gaarto oo muxuu ahayto ay caawinto qayladhaantuna ay socoto anigu lafteyda halkaa waa ka waa ka hadlay in dadka iyagu qurba joogta ama gudaha iyo dowladiba lafta aanu lafteedu aanu isxilqaanay aanu wixii awoodeenna walow awoodeennu ay aada u hooseyso aanu samaynay hase yeeshee aanu u baahannahay degdeg inna loogu soo gurmado oo qayladhaan xoog le naloo sameeyo oo dadka iyagu waanu ka duwannahay halkaa waxaan ka caddeeyay inaynu ka duwannahay dowladaha kale maxaa yeelay dhibaato na soo martay oo shan iyo labaatan sano oo oo dagaal sokeeyo na haystay abaaro horeo nagu soo dhacay dagaalo kaleoo oo si dadban nagu haysta ayaguna inay jiraan marka in waxaan ka codsaday siiro gaara soomaaliya loo yeesho bacdamaa aanu ka duwannahay dadkan kaleeto ayaguna dhibaatada qabo oo wadamadooda u degan yihiin oo mashaakilo kale qabin